raxmaan raxiim habeen wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiin meel kasta aad joogtaan iyo si kastaad noo maqlaysaan kuna soo dhowaada barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saaca ee darsan oo aad dhegaysataan habeen kasta marka laga reebo habeennimada jimcada
ka maqal mawjadda dareenka bulshada dalsan rediyo dhacdo dhab loo hubiyey dhanna aan u janjeerin macluumaad dhammaystiran murti iyo madadaalo maqsuud aad ku noqoto dalsan rediyo warbaahin dhexdhexaad ah oo dhegaysi mudan
mar kale habeen wacan oo wanaagsan waa habeennimo arbaca ah taariikhduna ku beegan tahay lix iyo labaatanka bisha oktoobar sannadda laba kun iyo labaiyo labaatan qodobada kala duwan barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona qaar ka mid a madaxda dowlad goboleedada dalka oo maanta soo gaaray magaalada muqdisho si ay kaga qaybgalaan shirka golaha wadatashiga qaran ee uu iclaamiyey madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud barnaamijka ayaan kusoo gudbin doonaa oo aad ku dhegaysan doontaan qodobada kale barnaamijka caawa ku jira waxaa ka mid ah howlgallo ka dhana al-shabaab oo weli ka socda deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobollada dalka taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeedna waxa uu kulan la yeeshay saraakiisha hogaanada taliska guud ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed maxay kaga wada hadleen waan soo gudbin doonaa oo barnaamijka ayaad ku maqli doontaan qodobada kale barnaamijkiina caawa ku jira waxaa ka mid noqon doona shirkii ammaanka gobolka hiiraan looga hadlay oo maanta maxaas lagu soo gebagabeeyey warmurtiyeed ayaa shirkaasi laga soo saaray waxyaabihii looga hadlay shirkaasi ayaan sidoo kale barnaamijka kusoo gudbin doonaa oo aad ku dhegaysan doontaan qodobada kale aad maqli doontaanna waxaa ka mida noqon doona madaxweynaha puntland oo magacaabay taliyayaal ciidan iyo garsoorayaasha maxkamadda sare ee puntland wararkii ugu dambeeyey arrimahaasi ku saabsan ayaad maqli doontaan qodobada kale caawa barnaamijkeena ku jirana waxaa ka mid noqon doona ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya oo daafuray mashruuca horumarinta korontada dalka ra-isul wasaare xamse cabdi barre iyo wasiir ka mid a wasiirada xukuumadda soomaaliya oo halkaasi ka hadlay hadallo kala duwana ka jeediyay ayaan barnaamijka kusoo gudbin doonaa qodobada kale aad maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo magacaabay la taliyaha sare ee arrimaha dimuqraadiyadda iyo dhanka dowlad wanaagga barnaamijka ayaan sidoo kale caawa kusoo gudbin doonaa oo aad kaga bogan doontaan haddii uu rabbi kalaal noqdo ra-iisul wasaare xamse cabdi barrana wuxuu xafiiskiisa ku qaabilay xubin ka tirsan qaramada midoobey waad maqli doontaan qodobadaasi wixii soo kordha ayaan barnaamijka kusoo gudbin doonaa farsamadu waa cabdiwaahi cabdiqaadir xasan tabintuna waa anigoo cabdisalaan juulo shaakir mar kale kusoo dhowaada wareegga bararka dalsan
soomaaliya waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloomo intii aad dagaalladan waddeen diriirtan qaangaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalag inoo beeray dadkuu laaya yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga istuullaynay ajnabi uma dacwooneyne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalo celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayna oo qudha miyay garasha noo diid
barnaamijka wareegga wararka ayaa dhegaysanaysaan raadi ahaa markan haddii aan ku bilowno qaar ka mid a madaxda dowlad goboleedada dalka ka jira ayaa maanta soo gaaray magaalada muqdisho si ay kaga qaybgalaan shirka golaha wadatashiga qaran ee uu iclaamiyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud madaxweynayaasha dowlad goboleedada dalka ayaa muqdisho imaanaya shirkaas si ay kaga qaybgalaan waxaana muqdisho soo gaaray madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagareen wasiirka arrimaha gudaha iyo dubheshiisiinta xukuumadda soomaaliya axmed macalin fiqi ayaana soo dhoweeyey sidoo kale waxaa muqdisho soo gaaray madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciddani iyo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor oo ah saddexda madaxweyne ilaa iyo hadda magaalada muqdisho soo gaaray waxaa harsan madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabe waxaa sidoo kale harsan madaxweynayaasha kale ee jubbaland iyo sidoo kale hirshabeelle iyaguna lagu wado in muqdisho ay soo gaaraan shirka golaha wadatashiga qaran waxaa looga hadli doonaa arrimo kala duwan oo aad u fara badan oo ugu horeyso dagaalka iyo howlgalka ka dhanka ah al-shabaab ee ka socda qeybo fara badan oo ka mid a gobolada dalka markii muqdisho uu soo gaaray cabdicasiis laftagareen ayuu si kooban warbaahinta ugula hadlay wuxuuna u mahad celiyey madaxsha uu yimid ayuu faahfaahin ka bixinaya madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis laftagareen aada iyo aadaan kaga mahad celinaynaa soo dhoweynta diiran iyo sida quruxda badan oo sharafta iyo mas-uuliyadda ku jirta oo aad noogu soo dhoweyseen caasimadda muqdisho runtii socodkaannaga iyo ujeedkaan u nimid waxaa sheegay wasiirka waxaan u nimid inaan ka qayb galna shirkii n c c-ga waxaan ku nimid martikhaadkii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud uu noo soo diray in shirkii saddexaad ee fadhigiisii saddexaad ee n c c-ga uu noo furmaayo ajendayaalkii horey u jirayna la dhammaystiraayo ayadoo dalka uu ku jiro shaqooyin muhiim ah iyo howlo cusub oo aad iyo aad ummadda soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed badan u ah la wado sidii loo sii dardargelin lahaa howlaha dowladdana loo sii adkayn lahaa wada shaqaynta iyo isla socodka iyo midnimada ummadda soomaaliyeedna looga wada shaqayn lahaa ayuu yahay waxaana ilaahay ka rajaynaynaa in guulaha iyo horumarka dowladda ay federaalka ay bilowday oo ay ku hogaaminayso dadka soomaaliyeed inuu suurto galo annagana aan u noqonno garbihii iyo baalashii suurtogelin lahaa dadka soomaaliyeedoo dhanna ay midnimadaas iyo wadajirka ay ka shaqeeyaan aadaa u mahadsantihiin wasiir sida aad noogu soo dhoweyseen gurigaannagii waana kaga mahad celinaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis laftagareen oo muqdisho yimid kana hadlayey in soo dhoweynta loo sameeyey iyo waxa magaalada muqdisho uu yimid ayuu kaasi ahaa markana haddaan eegno weli dalka waxaa ka socda howlgallo ka dhana al-shabaab oo looga saarayo deegaanada iyo degmooyinka ay kaga sugan yihiin gobollada dalka ciidanka xoogga dalka dadaaladii ugu dambeeyey ayay wadaan oo al-shabaab ay kaga saarayaan deegaano iyo degmooyin dhowr ah oo ku yaala gobollada dalka dowladda soomaaliyana waxa ay sheegtay in howlgallo lagu dilay xubno ka tirsanaa al-shabaab iyo laba sarkaal oo muhiim ahaa kana tirsanaa al-shabaab howlgallo ay ka sameeyeen gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan deegaanka xabaadley ayaa waxa ay sheegeen ama tuulada xabaadley ee gobolka shabeellaha dhexe ayay ku sheegeen in lagu dilay toddobiyo toban asgari oo ka tirsanaa al-shabaab oo ay ku jiraan laba sargaal howlgalkan oo ay qorshaysay hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka ayaa ka dhacay ayaa dhacay waxaana lala beegsaday mlwaxaana lala beegsaday xubno ka tirsan al-shabaab oo iska uruursanaya deegaan hoos yimaada tuulada xabaadley ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa lagu yidhi qoraal ka soo baxay wasaaradda warfaafinta gaar ahaan dowladda soomaaliya taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed odawaa yuusuf raagana waxa uu isagu kulan la qaatay taliska guud ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed odawaa yuusuf saraayo guuto odawaa yuusuf raage ayaa kulan la qaatay saraakiisha hoggaanada taliska guud ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ujeeddada shirkan ayaana ahaa jihaynta howlaha horyaala taliska ciidanka xoogga dalka iyo qorshayaasha dalka looga saarayo al-shabaab odawaa yuusuf raage waxuu ka mid yahay dadka sida weyn iyo saraakiisha ciidan iyo madaxda kala duwan ee ciidamada kuwaasoo si weyn kaga soo horjeeda al-shabaab deegaano kala duwan oo ka tirsan gobollada shabeellaha dhexe hiiraan galgaduud iyo deegaano kale oo ku yaala gobollada dalka ayaa hadda waxaa ka socda abaabulkii ugu dambeeyey iyo howlgalladii ka dhanka ah al-shabaab ee looga soo horjeeday howlgalladaas oo lagu doonayay in al-shabaab looga saaro deegaanada iyo degmooyinka ay kaga sugan yihiin gobollada dalka gudaha dalka soomaaliya isla gobolka hiiraan intaanan ka bixin iyo dagaalada iyo hore ee gobolka hiiraan looga hadlay waxaa looga hadlay maanta arrimo kala duwan oo dagaalka al-shabaab maxaase gobolka hiiraan ayaana lagu soo gebagabeeyey kadibna shirkaasi waxaa laga soo saaray warmurtiyeed warmurtiyeedkana sidaan ayaa uu ahaa iyo waxa shirkaasi ka soo baxay shirkii ka socda degmada maxaaseed oo shalay oo taariikhdeeda shan iyo labaatanka bishii bisha tobanaad labada kun labaiyo labaatanka shirkaas oo ujeedadiisu ahaa in loogu wada hadlo amniga deegaanadii dib loogu xoreeyay cadowga soomaaliyeed ee argixisada al-shabaab iyo sida arrimaha bulshada loogu horumarin lahay shirkaas uu socday muddo laba maalmood ah sida la wada socotaan shalay waxaan idla wadaagno warmurtiyeedka bilowga ahay maantana waxaan rabnaa inaan idla wadaagno dikreeto kusoo baxday xeer madaxweyne madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka hirshabeelle taasoo ah guddigii shalay aan baahinay iyo guddi kale oo asagana loogu talagalay guddigaasoo ah inay dibu habeen iyo maaragtay agoontii dibu xoreynta ku dhimatay ku shihiida raggii ku shihiiday ilmahoodii iyo in ciidamadaas dibu xoreynta ay shaqo badan ay ku qabtaan guddi amni ah iyo guddi dhaqaale waxaa rabaa marka inaan idla wadaago guddiga dhaqaalaha kow inaan hortiina ka akhriyo warqadda madaxweynaha wareegto madaxweyne ku-xigeen ku dhammaan mas-uuliyiinta hoos ku xusan ujeedda magacaabis guddiga taakulaynta dhaqaalaha ee dib u xoreynta gobolka hiiraan anigoo tixraacaya shirkii amniga ee ka dhacay degmada maxaaseed ee gobolka hiiraan ku taariikaysanaa shan iyo labaatanka bishii tobnaad labada kun labaiyo labaatanka shirkaas oo ay ka soo qayb galeen xildhibaanada heer federaal heer dowlad hirshabeel saraakiil ciidan maamulka gobolka hiiraan odayaasha dhaqanka iyo ururada bulshada laguna lafaguray dhammaan xaaladaha amniga ee gobolka hiiraan waxaa lagu magacaabay guddi dhaqaale kaasoo uu hogaaminayo guddoomiye cali jeyti cismaan xildhibaan cabdinaasir xaaji sharwac xildhibaan cabdiraxmaan axmed cismaan iyo cabdirasaaq cabdulaahi ciid xildhibaan iyo ibraahim xuseen yuusuf xubnaad shanta ah waxay aruurin doonaa taakulayntii loogu talagalay dib u xoreyntii deegaanka dal iyo dibad wax ali wixii naga soo gaara ah sidoo kale madaxweynaha wuxuu magacaabay guddi guddigaasoo ah guddiga amniga iyo kormeerka ciidamada xoreynta gobolka hiiraan waxaan rabaa isagana inaan idinka hor akhriyo ku dhammaan mas-uuliyiinta hoos ku xusan ujeedda magacaabis guddiga amniga iyo kormeerka ciidanka xoreynta gobolka hiiraan anigoo tixraacaya shirka amniga ee ka dhacay degmada maxaaseed ee gobolka hiiraan ku taariikaysanaa shan iyo labaatanka bishii tobnaad labada kun iyo labaiyo labaatanka shirkaas oo ay ka soo qayb galeen xildhibaanada heer fadlaar iyo heer dowlad hirshabeelle saraakiil ciidan maamulka gobolka hiiraan odayaasha dhaqanka iyo ururada bulshada laguna lafaguray dhammaan xaaladaha amniga ee gobolka hiiraan wadatashi dheer kadib waxaan magacaabay guddiga hoos ku xusan jenaraal tawane axmed gurey guddoomiyaha guddiga xildhibaan maxamed cabdiqaadir maxamed xildhibaan maxamed cabdulaahi buraale xildhibaan guhaad cabdulle jimcaale xildhibaan cabdiqaadir maxamed abubakar ducaale aadan cabdi iyo cumar aadan ibraahiim guddigaas toddobada ahna waa guddiga amniga iyo kormeerka ciidamada dib u xoreynta ee deegaanka shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan daata internet wicitaan gudaha iyo debadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac balas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac balas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaas xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afargees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afargeesis walaag intaas dheerka la hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookgeennu ah facebookcom hormud hormud 4 g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay sow ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto motoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarneed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
bishaaro waa bishaaro bishaaro waa bilkhayre dhammaanba waxaa loogu bishaaraynayaa bulshada kala duwan ee muqdisho in ay western union ay taariikhda markii ugu horraysay ay ka curatay magaalada muqdisho waana xawaaladda ugu caalamisan caalamka oo dhan uguna degdegsiimaha badan waana xawaaladda keliya ee ka shaqaysa magaalo iskaba dhaafi xataa xataa xataa xataa xataa tuulo kasta oo ka mida caalamka oo dhan taaka taako ayay dhulka ugu jirtaa waana xawaalad hadafkeedu uu yahay haantu han oo la micnaa hadda adigu qofkan u dir isla markaasna ha qaato qofka kale cidna u dhaxayn mayso western union haddaad kuus lacageed iyo kumanaan ku dirsanayso qiimaha lagugu xawilayo waa hal dollar adigoo muqdisho jooga western union waxa ay fursad kuu siinaysaa in aad lacag u dirsato banki kasta dalalka kale ah kanada denmark fiinland faransa germany itali griiga malta netherland norway romania rushia imaaraadka carabta sweden switzerland ingiriiska iyo maraykanka xawaalada western union waxa ay xarumo ku leedahay magaalada muqdisho waxaana ay ku kala yaalaan xaawataako maka almukarama iyo eeraboorka muqdisho haddaba wixii faahfaahin intaasi dheer kala xiriir taleefanada kale ah eber lixal shan siddeetan iyo saddex lixdan iyo labo soddon ama eber lixal sideed eber eber siddeetan iyo labo labaatan iyo shan hamugaan western union
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraqdigaaga jumbo maraqdigaaga jumbo mar inay martidaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa macleesh yaab waaye maraq digaaga jumba maasuukha laga waaye tabakaayadii tagtib waa yaalaa baqaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihin kabacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragti
maryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan ilowday soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumbaleewa rooti ama canjeero jumba ku darsan ama muufo kolay tahay maraq digaaga jimbo ciidan qumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale isaga uun maanta noo muufadaan ku cunnay
maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraqdigaaga jumbamaraqdigaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo combany waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer ama maraqdigaaga jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa cabdulle iska fiiri hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada il caaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaasimi kaarka shirkadda isgaadhsiinta somtel qof haysta intoo murug ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagaama jeestay kara miya haddaad ku shubata laba dolribar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited yaa taas waaba sababtaan u sirdo simirkaarka somtee leh waa xirmadaata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkadda ugu tala gashay macaamiisheeda hahadool waa ka noogan afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobile internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hanaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afar gees sidoo kale uga shubo ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afar gees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega ii dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afar gees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobile internetka somtel nafsadaada ku soor oo saluug la'aan ku isticmaal
kaafiyow aboowe badeecadii koroneed ood ku xaraysay bakhaarka maanta kumi ma yaallee ma xaraashtay kurti mise waad ku kifaaxday kowsaray walaalay kolkaan badeecada keeneen ku dhex kuusay baqaaree kamna lay odhan waaye kaadiriinta xayeysiintiiyo dalsan baan kor tago badeecadayda kurteed kuma daahin baqaarkoo dadkiibaa hadde dadkiibaa kala boobay shaki taa kama taagno kol horaanba ogaa kulligood bulshadeenna dalsan baa kasbato kaadiriin cilmilaa barnaamijyo caqligooda kaabiyo wararkaa miloo sugan ganacsigooda kurti xayeysiin ku kabee yaa la koodi karaaya ka laaweeya jawaabto raadiyaha dalsan hawadaa koreetiyo dayaxuu kor maraaya intaad keenta badeeceed ku dhex kuusta baqaaree xayeysiinna aad ka baqayso ha ku barooran korkeeda keen beenta keen kuuskuus waxaan jirin kalmadkeedu ma ahane inta aad kor u ooyin dalsan ganacsigaaga la kaasho raadiyaha dalsan wuuna deeqay bulshooy dalsan kaalama qab
subersin design design daabacaad kule sawir iyo qoraal kalarkoodu sarreeyo cabir kastoo aad rabtaa tiro kasta kulligeed nooc kasta ha ahaatee qalin buug tabeelle funaanad koofiyad bakeeri ama galaas kalandhar stiiker iyo baalfaned qoraal iyo sawir la saaro fuul kalara ka dalbo oo ka daabaco subersin design istiikaro aad u xardhaniyo quruxda boorar aad ku qancayso ebed aanana soo marin indhadaraandar ah oo lala yaabo subersin waa mid samayso nooc kasta oo daabacaad ah mid yar iyo mid weyn waa noocyadii u dambeeya oo wada dijitaala subersin brenter farsamo aad u sarrayso adeegoodu mudan yahay u doono u doono subersin brinter cabir kastoo tabeella ayagaa daabacayee subersin dalabkaaga u geey ka dalbo degdeg weye shaqadoodu daah iyo dibudhac laga dhowr subersayn mid loo baga weeye alla ilaa magaaladan ay isu sheegta ganacsatoo dhanna waa meesha ku abuurani ka daabacda subersayna mogan xafiiskooda ama xaruntooda ay ku taallaa waddada maka almukarama ka soo horjeedka guriga shaqaalaha ha mogaanin subersayn subersayn design
shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooya howlihii badnaa mar kaley sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeenoo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahaan ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeenoo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beeka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta cidlaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeko waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonta postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobilkaaga waxaa intaas sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si degdeg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho degdeg ula xiriir beeko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beeko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha
qofna qof uma jeclaado siday hooyadu ilmaheeda u jeclaato qofna uma ilaalin karo siday u ilaaliso ubadkeeda iminka iyo adduunkaynu joognaa waa muhiim ina ubadkaadaad ka ilaaliso shay kastoo xanuun u keeni kara waa sababta nisle nidofotgrow ay ubadkaaga u siinayso nafaqo daruuri ah sida aironta vitamin a c iyo d si ilmahaaga difaaciisa u xoogaysto niido waa ubadkaada jacaylkooda waana mustaqbalkooda
ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dhaktar cali baashi cumar rooraaye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray waddada ka leexata hotel beder ekis hotel amira iyo hotel safari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaad ee intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub شراب الحب يعرف بالمذاق shirkadda fatax general trading company waxa inoo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinayso nafaqa loo qoray jidhkaaga cabitaan qiimo lana raadin qamar maango uga qaado xaajigu quwadiisa rirta haddaan laga helin qanaaco tabarta qaarkeedna hayn qamar mango ha qaato carruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar maango u qaada xamaaliga xoogga quuta quwadna doonaya siyaado qamar mango ha qaato gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku qafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jidhkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar baango u qaada macallinku waa qaaliyo ardayduu quudiyaa cilmiga qaadaa dhigaa saacado qotomaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar mango ha qaato cabitaankii qamar maango waa cabitaan aad u macaan islamarkaana ay nafta ku raaxaysanayso waxaa ka buuxa fitamiino jidhka uu u baahan yahay qamar maango cabitaanka cabitaanada cabitaanka qamar maango waxaad ka helaysaa dukaan kastoo lagu iibiyo cabitaanada ama gaar xarunta ugu weyn ee shirkadda fatax general trading company ee keenta cabitaanka qamar maango oo ku taalla suuqa bakaaraha waxaana xarun labaad shirkaddu ay ku leedahay suuq bacaad kala xiriir fafarintaas dheeryana teleefon lambarada eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan iyo shan eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex lixdan iyo sagaal ama
barnaamijka wareegga wararka ayaad weli la socotaan qaybihii dhexe ee barnaamijka ayaan ku kuday siciid cabdilaahi dani ayaa soo saaray xeer madaxweyne oo ku saabsan magacaabista maxkamadda sare ee dowlad goboleedka puntland madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid dani ayaa waxa uu markuu arkay qodobka sideedaad siddeetanaad qarqadiisa siddeed iyo tobanaad ee dastuurka dowlad goboleedka puntland kuna saabsan awoodda iyo mas-uuliyadda madaxweynaha ee magacaabidda garsoorayaasha maxkamadda sare markuu arkay qodobka sagaashanaad farqada koowaad iyo labaad ee dastuurka dowlad goboleedka puntland kuna saabsan xubnaha maxkamadda sare markuu arkay qodobka ku iyo sagaashanaad ee dastuurka puntland kuna saabsan shuruudda lagu noqon karo garsoore maxkamad sare markuu la tashaday madaxweyne ku-xigeenka puntland wuxuu xeeriyey qodobka koowaad waxaa mudanayaasha hoos mudanayaashan noqon doonaan garsoorayaasha maxkamadda sare ee puntland kow xasan yuusuf nuur gudoomiyaha maxkamadda sare ee puntland axmed sheekh cumar xasan gudoomiye ku-xigeenka siciid axmed faarax garsoore maxamuud cawad cumar garsoore siciid maxamuud maxamed garsoore maxamed cabdirasaaq ow cali ow cilmi garsoore keed ah aadan axmed maxamed garsoore keed ah qodobka labaad xeerkan ayaana wuxuu dhaqan gelayaa markuu saxiixay madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid dani waa uuna saxiixay dhanka kale maanta haddaan eegnano maxkamadda ciidamada qalabka sida waxay xukun dil toogashaha ku fulisay laba xubin oo ka tirsanaa daacish dilalna ka geystay magaalooyinka muqdisho iyo sidoo kale boosaaso labadan rag ee maanta toogashada lagu fuliyey ayaa waxaa lagu kala magacaabayay aadan maxamed cali maxamuud iyo maxamed cali maxamed faarax kuwaas oo daacish ka tirsanaa sidoo kalena dil ka geystay ama dilal kala duwan ka geystay magaalooyinka muqdisho iyo boosaaso iskool buluusiya fagaaraha ayaa lagu toogtay labadan xubin maanta aadan maxamed cali ayaa waxaa horey gacanta uga dhigay dowladda soomaaliya kii xilli la qabtay isagoo dhaabaca waxaana sidoo kale isaga uu isaga kala gudbay al-shabaab iyo daacish waxaana horey ugu qirtay kii inuu ku biiray al-shabaab in kii al-shabaab uu ku biiray inkastoo markii dambe uu ku biiray daacish sidoo kalena uu dila ka geystay magaalooyinka boosaaso ama magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga dowlad goboleedka puntland saraakiil mas-uuliin ka tirsan dowladda soomaaliya ganacsato ayaa horey ay u dileen labadan xubin sida ay maxkamaddu shaacisay waxaana ugu dambeyn masaaki lagu fuliyey dil toogasho oo ah qisaasta marxumiinta iyagu horay ay u dileen maxkamadda ciidamada qalabka side ayaana ugu dambeyn maanta ku xukuntay dil toogasho dhanka kale haddaan eegnana ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xamse cabdi barre ayaa isagu waxa uu kulan la qaatay xubin ka socotay qaramada midoobe ee soomaaliya xamse cabdibarre ayaana waxa uu kulan la qaatay xubin muhiim ah ee ka tirsanaa qaramada midoobey een kulankaas oo ahaa mid dhinacyadu ay kaga wada hadleen arrimo kala duwan oo dhowr ah oo ku saabsan eh, dalka een soomaaliya xamse cabdi barre ayaana waxa uu xafiiskiisa maanta ku qaabilay madaxa xafiiska qaramada midoobe ee taageera soomaaliya ee ansos haweeneyda lagu magacaabo lisas filipito ra-iisul wasaaraha iyo danjiraha ayaa ka wada hadlay xoojinta wada shaqaynta iyo iskaashiga ka dhexeeya qaramada midoobey iyo soomaaliya gaar ahaan xilligan ay socdaan howlgallada iyo dagaalka ay hormuudka u tahay dowladda kuwaas oo lagu dalka looga saarayo al-shabaab waxayna si gaar ugu wada hadleen sidii si deg dega loogu gaarsiin lahaa adeegyada asaasiga ah ay u baahan yihiin shacabka ku sugan deegaanada al-shabaab kol horeyba laga saaray isla xamse cabdi barre intaanan ka bixin een, ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse barre ayaa daafuray qorshaha horumarinta korontada dalka oo ay qayb ka ah qorshaha xukuumadda ee tiirka horumarinta arrimaha bulshada xamse cabdi barre ayaa marka hore hadli doona kadibna wasiir beene beene ayaan isagu goobtaasi ka hadli doona
tani waxay uun qeyb ka tahay in aan soo noolaannay oo aan soo soconno oon tallaababa mar soo qaadayno oo aan meel fiican marayno haddiiba hadda maanta aan ka hadlayno electricitygii oo aan dhaqaaqnay oo aan rajaynayno in waddanka ay wax badan ka beddesho nolosha bulshada ay wax badan ka beddesho laga bilaabo qofka iyo qoyska sida hadda idu sheegeenba hooyada iyo caruurta ee laga soo bilaabo ilaa institutionskii laga soo gaaro horumarintii dhaqaalaha ilaa food securitygii oo hadda adduunyadaba crisis jira ay ka mid tahay meelaha ugu waaweyn iyo abaaraha jira aada ogtihiin inay wax ka qabanayso dee korontadu waa bayska nolosha casriga ee bani aadamka hadda keligeed yani qof wax la qaban karo oo dhaqaaq oo la dhaqaajin karaaba ma jiro haddii aan ayada aan la adeegsanin marka inaynu maanta halkaa marayno waa mahad ilaahay meel fiican baan maraynaa markaad sector kasta aragto oo sectarada dowladda ka mid a institutionska wuxuu soo gaaray meel macquul ah oo aan dhihi karno waan soo noqonnay oo meel fiican baan maraynaa siday korontadu ay ama electricitygu ay sal bace ugu tahay nolosha dhaqaalaha gaar ahaan siday bace ugu tahay oo aan dhaqaale dee la gaari karin investment la samayn karin haddii aan la helin koronto dee macquul ah at least sicirkeedu macquul yahay haddaan la helin say bays ugu tahay ayaa nabadgelyaduna waxay bays ugu tahay wax oo dhanba gebigaba korontaan hirgeli karin waxba ma samaysmi karto ilaa aan nabadgelyada meel saarno runtii aan xal helin oo waddankaan aan nabadgelyadiisa meel saarin marka waxaan rajaynayaa mashaariicdu way soconaysaa gacanna waxaan ku wadaynaa haddii la yidhaahdo horumarinta iyo dhisidda dhaqaalaha iyo inaan reform samayno waa ta bidixdaa taas ta midigtaa waxaan ku qabanaynaa security-ga iyo inaan cadowga la dirirnaan midig midig ku qabanayna haddaydaan xataa kor u dhihi karin hoos u dhaho oo dagaalka socdaha la taageero meel la fadhiya ma joogto dagaal baan ku jirnaa waxaan rabnaa inaan kulligeen u istaagno inaan dalkeenna difaacno qarannimadeenna difaacno sharafteenna difaacno si wakti kooban inaan sidaan usoo noqonno oon adduunka usoo gaarhno oo mashaariicdan quruxda badani ay si fiican inoogu hirgasho waxaan rabnaa inaan xor unaan u baahna waxaan kusoo gabagabeynayaa mar kale inaan idin mahadceliyo kulligii dhammaantiin inta soo abaamushay oo wasaaradda ugu horeyso inta kasoo qeybga qaadatay mar kale oo world bankiga oo partnerska ay laba ka yihiin kambaniyadeenna sharafta leh oo ayagana iyo bangiyadeenna qeybta libax libax kasoo qaatay dhammaantiin kasoo qaybgalayaasha waad mahadsantihiin si aad ugu adeegato premier wallet keliya taabo batanka bay ku aadi kaamirada q r-ka goobta aad wax ka iibsanayso geli lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambayntiina geli mbinkaaga si aad u dhammayso iibsashada premier wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta
waxaa sharaf ii ah maanta inaan ka qayb gala dahafurkan mashruucan qiimaha leh ee ee halkan lagu dahafurayo ee adduun ama dhaqaale gaaraya boqol iyo konton milyan oo doolar anoo wakiil ka ah wasaaradda qorsheynta ee maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha Ee, annaga ka wasaarad ahaan waxaan ka shaqaynaa marka laga reebo qorshaha dalka ee national development planka portfolioha kalentoo shaqadeena ay tahay oo qorsheyntaas ku dhex jiro waxaa waaye dalkeenna maalmahan wuxuu la daalaadhacayaa wax la dhaho emergencies-ka iyo humanitarianska iyo waxyaabahan ee aan abaaraha iyo degdeg aan ku jirno waxaan waa waqtiyo kooban inaan ka guurno oo sida adduunyada kaleenta aan horumarka iyo developmentiga loo guuro si loo guuro arrintaas oo loo aado wax kasta ama sektor kastoo rabtid inaad horumarisid lama horumarin karo haddii aynan sektorkan maanta halkan laga hadlayo ee enerjiga aanan la hormarinin maxaa dhacday waxaa horumarinaysid ama warshado ama dhaqaalo dhista wax kasta waxaa sal u ah inaa haysatid avoidable electricity oo ah wixii ay ku shaqaynayeen ee, ee, horumarka marka dal lama horumarin kara haddii aanan barnaamijkan maanta halkan lagu dahafurayo oonan guul weyn laga gaarin ma socon karto annaga hadda waxaan qaban qaabinaynaa shir shirweynaha caalamiga maalgashiga ee soomaaliya la dhaho oo la qaban doono dabayaaqada bisha november labaatan iyo sideed iyo labaatan iyo sagaal oo shirkado caalami ah lagu casuumay inay dalkeeda maalgashadaan shirkadahaas iyo waxaas la maalgashanayo sektarada tirada badna meelaha nalaga fiirinaya qeyb ka tahay in dalkeena uu ka dhisan yahay ee, enerjiga si wax soo saarka kale loo adeegsado horumarkooda maxaa ku dhahaa ee, maalgashiga sidoo kale ee, gabadha wakiilka ka eed world bankiga waxay halkan ka sheegtay hay-adda la dhaho multilateral investment guarantee agency-ga ama miga ama hay-adda damaanadda waa- waa waxay ka mid tahay hay-adaha ama bangiyada world banki qayb ka mid ah ee baarlamaanka soomaaliya wuxuu ansixiyey sharciga ama conventionka oo aan qayb kaga noqonayno ee, anoo ah guddoomiyaha guddiga dhaqaalaha baarlamaanka shantii sano lasoo dhaafay anaa jeergaraynayay ee, in baarlamaanka doodaas la geeyo hay-addaas waxay fududaynaysaa inay damaanad qaato maadaama annaga aynan lahayn political insurances oo oo aynan eh, si qof hadduu imaado ama kambani hadduu imaado oo ay lacag badan dalka gelinayo insurance aa loo baahan yahay wadamada marka khilaafaadka kasoo baxa ama bost conflictiga la dhaha kasoo baxo maadaama infrastructurekaas aysan lahayn bangiga adduunka hay-adaasaa um- ah u- u- ka caawiso annaga waan leenahay marka keliya waxaa noo dhiman bis inaan ka faa'iidaysano oon mashaariicdii soo jiidano oo ay dadkaasna noo kafargareeyaan waa meelaha investmentska layska rabo waa inaa sharcigii weynaayo investment looga leedahay shuruucdii baarlamaanka baasgareeyo company biilka ahaa oo registrationska companyga inaad leedahay hay-addaas oo kale waa inay waddanka qayb ka tahay waxyaabaha infrastructureka maalgashiga ay ka mid tahay sharcigaan marka abaalka hay-addan maanta halkan laga ee mashruucan laga daafurayo qiimahaas gooni weyn loo leeyahay ra-iisul wasaare waxaan rabaa si gooni ah inaan u mahad celiyo eh, our development partnerska world bankiga iyo auga ee mashruucan qayb ka ah si khaasa waxaan rabaa world banki inaan ugu mahad celiyo waxay ka mid tahay hay-adaha dhiirigeliya in waddankeena ama government systemka ama country systemka la isticmaalo dhaqaalahan aa arkaysaan waxaa la soo marsiinayaa institutionskeena bangiga lacagta soo martaan meelaha kuwa kaleenta iyo ayaga si private ah ay accountable ee magaca dowladda waxaan rabaa inaan inaan u mahad celiyo world bank iyo christina eh, for using the country system Ah, waxaa dhacday ist- waxay xoojiyaan systemkeena bangiyada inay xoogaystaan maxaa dhacday adduunyada kalena waxaan rabnaa inay markhaati ka noqoto in dhaqaalo kastoo dalkeenna la bixinayo in noola soo maro oo bangiyadeenna lagu institutionskeenna loo maro dhaqaalaha country systemka ama government systemka so i want to thank for that sidoo kale partnerska kalena waxaan ka rabnaa inay isticmaalaan oo mashaariicdeena ay dalkana laga furiyo dowladdana doorkeeda ay ku lahaato nidaamkeenana la isticmaalo qodobka ugu dambeeya waxaa waaye mashaariicda intaan la eg ee lacagta intaan la eg wasaaradda qorsheynta waxay leedahay monitoring and evaluation waa qiimeyn iyo dabagal mashruuc kastoo dalka laga fulinayo in dantii loo aas-aasayna loo fuliyey imbaktigii saamayntii loogu talagalana in mataqaanaa uu yeesho qaabkii loogu heshiiyeyna ee dadkeenna iyo dalkeenna ugu faa'iido ayagana sidoo kale wasaaradda qorsheynta wax noocaasay leedahay marka mashaariicda noocan oo kaleento markii la fuliyo muddi lix bil toddoba bil sideed bil monitoringkoodan bilaabi doonaan evaluation of out- eh, maxaan ku dhahaa si u qiimaysa so marka waa mashruuc aada guul ah wasaaradda saaxiibkay jaamac hogaaminaya iyo tiimka ka shaqeeyey aad iyo aadaan idinka mahadcelina meel fiican oo bilow ahaad joogtaan dhammaystirkiisana si guul iyo sharaf oo waddankeena oo dhan oo ka faa'iidaan dalkeena oo dhanaan idiin rajaynayna insha allah waa mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu
shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan data internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo evc balaad xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afargees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afargees walaag intaas dheer kala hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeen oo ah facebookcom hormud hormud g l t e yaa waa dheeftaasuya ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba kaalay horta mobile internetka ma kaa dhammaado miya waa midaan dhacayn Sabab?
isgaarsiintu waa somtel sax waana xirmada bilaha ee adeega dhammays haa saas i dheh xirmada bilaha ee dhammays waa midaan kaa dhammaanayn dhegdheg waa xirmo ku kulansiinaysa ku hadal iyo data internet waa ku shubo shan iyo toban dolar keliya oo hel data internet oo sidaa doonto u isticmaal muddo bil ah isma dhimayso kaamana dhammaanayso dhammays waa internet aan kaa dhammaanayn hakah dhammays waa hel internet oo hadaali hashe adeega dhammays waa hawshaada internet iyo ku hadalba ku dhammayso adeega dhammays ka bax waa xirmo bilaa caadi ma aha cid kastaa ammaanta naga mudan garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo adeega ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig shan iyo toban dolar afargees ugu dambayntii uga shubo ii dahab reseller garaac xidig afar afar afar xidig shan iyo toban dolar afargees noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada bilaha ah ee adeega dhammays wow ogow shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya isgaarsiineed ee bixisa adeega internetka bilaha ugu qiimaha jaban soomaaliya taas oo macmiilku si toosa ugu shubanayo
daaxaana sugteenoo saadaal ku jirteenee soomaalaysaankii somtel baan ku helnay soo qaata haddeer simkaarka somtel shaqa buu sakhiraayo sahalkaaga dhigaayo soo qaada haddeer iidahab baa la socda si walba kuu anficay adigoon marna seegin soo qaada haddeer sidiisaba iidahab waa tiknoloji saxan oo hantidaada sugaaya simkaarka somtel soo qaada haddeer socod iyo daalkii kuleelkii iyo siigadii waxaa meesha ka saaray simikaarka somtel oo iidahab baa la socda ee soo qaada haddeer suuqyada ku aado waxaad soo gadanayso iidahab ku soo tuur soomaalaa iidahab waxbarashada kusii bilalka kusii dhiib adna taad sugaysa ama soorye u lahayd iidahab ku soo tuur gadigeen ka sinaannaa oo simkaarka somtel sidanna kulligeen iidahab waa hanti lacageed oo kugu jirta moobaylkaaga ammaankeeduna uu sugan yahay ku dhiib ama ku qaado iidahab biilka guriga waxbarashada caafimaadka korontada biyaha iyo wixii la mid ah akaankaaga dahabshiil iidahab ugala soo bax ama ha lagugu soo diro si aad u furato adeega iidahab qaado simkaarka somtel shirkadda somtel u doono hadal fasiixa internet xawaare sare leh ama ila soo hadal iidahab iyo somtelba waxa ay hoos tagaan adeegsadaan dahab shiil group ii dahab isticmaal oo ku adeega weligaa
tagsi
haa walaal ee waxaan rabay inaad geyso bangiga salaam waa maxay adiga maalin kastoo degdegna way kugu jirtaa bangiga salaamna waad usii cararaysaa walaalow ee lacaga badan baa iga yaala inaan ka soo baxsadaan rabay degdeg inaad igu geysaan rabaa bangiga oo waan ka xumahay ma isticmaashid miya adeegga deeqtoon maya adeega deeqtoonna muxuu yahay adeegga deeqtoon waa adeeg looga maarmay in la cararo xilligan oo kale adigoo moobilkaaga gacanta isticmaalayo ayaad ka baxsan kartaa lacagta bangiga kugu jirto isla markaana aad dhigan kartaa waxaad ku iibsan kartaa wax kasta oo aad doonayso adigoo sidoo kalena kala socan kara haraagaaga maasha allah adeega deeqtoon waxaad isticmaali kartaa saqda dhexe subaxa hore iyo saacad kasta adeegga deeqtoon waa adeeg bulshadeeda ay u hibaysay salaam somaali bank deeqtoon deeqtoon
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay soo ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto motoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarneed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
i b s bank waa bangi aad u ballaaran oo shirta qaaran adduunka ay aqoonsan yihiin oo asaanta uu ku shaqeeyo waa degdegsiima adeeg iyo ammaanan dib dhacayn i b s bank intaasoo qoromaahan adeegyada aad ka helayso i b s bank iminka waxay soo kordhiyeen dalmar wall elite masterka haddaad aasiya joogta eshiya aad u socdaasho ama yurub eeriyadeedii orob aad dhex marayso ama ameerika aad u safrayso halkaad joogta adduunka adigoon bangi aadin dalmar wall elite masterkar akoonkaaga ayaad ka isticmaali kartaa ee iminka kaale u doono i b s bank dalmar iled masterkar waxaa ku isticmaali kartaa boqol konton iyo afar wadan iyo in ka badan afar boqol iyo konton magaalo oo caalamka ah sidoo kale ee raboorada caalamiga ah adiga iyo qofka kula socdaba waxaad qaybta v i b lonch aad ku helaysaan si farii ah dalmar ilid masterkar waxaad uga maarmi doontaa inaad tagto bangi wuxuuna kuu fududayn doonaa ganacsigaaga goob kastood ka joogta dunida waxaa kale oo aad ka heli kartaa i b s bank dheeman masterkar oo loogu talagalay haweenka adigoo heli doona dhiskoon boqolkiiba labaatan ah waxaadna ka helaysaa ganacsiyada bahwadaagta la ah i b s bank kulmihii masterkar waxaa loogu talagalay ardayda waxbarata kaafiya masterkar waxaa loogu talagalay ganacsatada kuwa yaryar iyo kuwa heerka dhexa ah adeega 3d secure oo kugu soo dhici doona mobilka ama emailka waxaa kale oo i b s bank aad ka helaysaa mobile bank iyo online bank i b s bank kala xiriir lambarka shaashada kaaga muuqda
furshada isbuunyada ee dubai duraad iyo shalay iyo kala duwan maantaba maxaad uga dan leedahay wah wah dub markaan idhaahdaba waan igii dildiloomayo hurdadii idiidee daalkiiyo dhafarkii dushayda saarnaa maanta waan ka duulo dusha saan maraya calashaan warshada isbuunyada ee dubai amba waa dabaaldegayga damaashaadii farxaddeeda isbuunyada dubai wax lagu doorsadoo laga doorta lawa dalkeenna ballaaran dadka ku dhexnool dubai bay isku sheegeen oo dabcan laysku tilmaamay joodaryada dubai dub markaad tiraahda raaxaad ka dareentaa oo durbo waad gamaadaa
fadhiyada ka sii daran dahab way ka sii wacan oo daartii la dhigaa nuurkeed madamo dabcan way ifaysaa qurux badanaaye iska seexa walaal labadii dadaashee dooqoodu midooba si ay u kala didin doorkoodu u lumin dubai baa loo goglaayoo fadhigoodaa loogu daraa warshada isbuunyada ee dubai waa warshad aad loogu riyaaqay islamarkaasina laga helay wax soo saarkeeda warshadda waxay soo saaraysaa jodaryada kale ah furmadoobaha dubai v i b medical matrix superform standard dubai sundus xabiibi iyo xayaati jodoryadan waxay isugu jiraan nafar iyo nafray barkimaha ka sii daran hoo xabiibi adna hoo xayaati ileen barkimahayba ku qoran yihiin xabiibi iyo xayaati ad iyo ad waaba raaxo socotee shib iska dheh warshada isbuunyada ee dubai keenaysaa fadhiyo aad u wanaagsan oo fadhi carbeed ah hal dabaq laba dabaq saddex dabaq iyo in kaleo ka sii badan warshaddu waxay ku taalaa dhinaca galbeed ee wadada daarisalaam ama waxfaanaynta sileer waxaad kala xiriirtaa eberle halhal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo saddex eberle halhal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo afar eberle halhal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo shan eberle halhal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo lix
am ahaan bulshadayna cula cula bal cula dhegihiinna aan ku casuumo maqalkiinna isbitaalka caalamiga ah ee alcaasima waa cisbitaal casri oo cajiib oo qalabaysan alcaasima hosbitaal bukaankii cagta geeya hadduu caadil ka yiraax iyow ku ladnaan dhakhaatiir cilmulow cudurrada daweysoo caafimaadka barata alcaasima ku diyaare cid walbay la xidhiir baaritaan casriyeysan daweyn cabbiran oo cudurrada dabiibta alcaasima waa ku diyaare cid walbay la xidhiir
qaybihii ugu dambeeyey barnaamijka ayaan isla mareenaaye haddaan eegno markan ugu dambeyntii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa caawa magacaabay la taliyaha sare ee arrimaha dimuqraadiyadda iyo dowlad wanaagga madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheikh ayaa u magacaabay juurile inuu noqdo la taliya sare ee dhanka dimuqraadiyadda iyo madaxweynaha ayaa tilmaamay in rofeser juurile uu khibrad iyo aqoon darugsan u leeyahay qaab dhismeedka dowladnimada soomaaliyeed duruufaha ku xeereen dalkeenna iyo qorshayaasha dib u dhiska qaranka madaxweyne xasan ayaa alle ugu bariyey la taliyaha sare ee dimuqraadiyadda iyo dowlad wanaagga inuu u fududeeyo mas-uuliyadda culus ee uu magacaabay wuxuuna kula dardaarmay inuu si hufan oo daacadnimo leh ugu adeego qarankiisa la taliya cabdirasaaq cismaan ayaa horey u soo qabtay xilal wasiirnimo oo heer federaal ah wuxuuna ka mid noqday labada gole ma labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya sidoo kalena wuxuu ka soo shaqeeyey arrimaha horumarinta dowladda iyo sidoo kale bulshada ugu dambeyntii xasan sheekh maxamuud ayaa caawa u magacaabay la taliyaha sare ee arrimaha dimuqraadiyadda iyo dowlad wanaagga guud ahaan barnaamijka wareegga wararka caawa intaas ayaan ku soo gabagabaynaya anigoo cabdisalaan juuro shaakir ayaa idiinla socodsiinaya cabdiwaaha farsameynaya tan in barnaamij dambe intaan ku kulmi doonno ammaane allah